الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay kitaabu alcitqi siiba waxaynu ku jirnay fi lictaaqi fii maradi almowti wa bayaani alqurca fasaluu kaga hadlaya sheekhu marka uu xoreeyo qofku xanuunkaa uu ku geeriyooday iyo qaabkii loogu qurcaynayo loogu qori tuurayey waxau markaa sheekhu inoo sheegay haddii saddex haddoon oo keligood uu leeyahay oo qiimahooduna isku mid yahay mid ka mida xoreeyo inuu midun ka xoroobayey midkaana lagu soo saarayay qurco iyo qorituur qaabkii loo qori tuurayey markay saddex isku qiimaan yihiinna wuu inoo sheegay wuxuu uhi wain kaanuu halaadatan haddaba hadday saddex yihiin qiimatu axadihim saddexdaasoo mid qiimihiisu uu yahay mi'atun boqol wa aakharu mid kalena mi'ataani laba boqol wa aakharu mid kalena halaadu mi'a saddex boqol uu yahay oo qurica waxaa loogu qorridayaa bisahmay riqin laba sahmiya oo addoon iyo wasahmi cidqin qori xorayn ee fain kharaja alcidqu lidilmi'atayni hadduu soo baxo cataqa waa xorobaya waraqaa labadiina waa addoommoobayaan owlithaalidi ayuu soo baxay cataqa hulutaahu ayaa xoroobaya owlil awali kii hore ayuu soo baxay cataqa waa xoroobayaa uma yuqracu waxaa loo qorridayaa baynal aakharayni labada kale bisahmi riqin iyo wasahmi cidqin baa loogu qorridi faman kharaja ka uu soo baxo ee sahmigiisu soo baxo ama riqaxornimadiisu ayaa tumima minhu huluu uludkii isaga ayaa laga dhammaystirayaa masaladaa hore aynu ka soo baxnay waxay ahayd markay saddex addoon oo keliya ahaayeen qiimahoodiina ay isku mid ahaayeen haddaba wuxuu hi sheekhu haddii qiimihii iskhilaafsan yahay oo waa maxay wainkaanuu hadday ahaadaan halaadatan addoommadu waa saddex qiimatu waaxidin mid qiimihiisu mi'atun waa boqol wa aakharu mid kalena mi'ataani waa laba boqol wa aakharu mid kalena halaadu mi'atin waa saddex boqol tarikadii markaa waa lix boqol waxaa la doonayaa wax laba boqol u dhigmaa markaa inay xoroobaan haddaba sidee baa loogu qori tuurayaa wuxuuhi uqrica saddexdaa addoonee kale qiimaha waxaa loogu qori tuurayaa bisahmaay riqin wa sahmi cidqin laba sahmi ama laba qori oo lagu qoro riqun riqun iyo wa sahmu cidqin mid lagu qoro cidqi saddexdaas ayaa la samaynayaa laba ruqco iyo laba xaashiyood waxaa lagu qorayaa riqun midna waxaa lagu qorayaa cidqun saddexdiiba waxaa la gelinayaa banaadiqdii iyo dhoobadii la kuusay ama shamacii la kuusay ayaa la dhex gelinayaa qof baa dhabta loo saarayaa saynu soo marnay midaan goobjoog ahayn baa dabeetana soo saaraya mid haddaba fa in kharaja alcidqu haddii cidqigii u soo baxo markaa dee iminka asmaadii ayaa markaa waxaa la odhanayaa hebel yacnii mid u soo saar baa la odhan ama yacnii dee magacyadoodii baa lagu qorayaa magacyadoodii baa meesha lagu qorayaayo halkan la gelinayaa fa in kharaja alcidqu haddaba hadduu cidqigu soo baxo lidilmi'atayni saddexdoodii magacee zayd iyo bakar iyo khaalid baa lagu qoray waxaa la leeyahay markaa kii xornimada sahmigii xornimada soo saar baa la odhan fa in kharaja alcidqu hadduu soo baxo lidilmi'atayni kii labada boqol qiimihiisu ahaa oo bimacnaa magaciisii baa soo baxay cataqa isagii waa xoroobay waraqaa labadii kalena addoommay noqdeen waayo labadaa boqol baa uludkiiho isagu saas ku xoroobay ow lihaalii wuxuu soo baxay kii saddexaad ee macnihiisu uu ahaa la saddexda boqol u ahaa ayuu u soo baxay cataqa hulutaahu isaga saddex meelood marka loo qaybiya laba meel ahaan ayaa xoroobay isaga saddex meeloodoo meelna waa addoommooday iyo labadii kale aw lilawali kii hore qiimihiisu boqolka ahaa ayuu codqigii u soo baxay cataqa hortu isagu waa xoroobayaayoo halkaas u baxayaa laakiin waa boqol baa xoroobaye boqolkii kale la rabaa uma yuqracu waxaa loo qorridayaa bayna alaakhirayni labada soo hadhay ee midna laba boqollo ahaa midna saxeed boqollaha ahaa ayaa bisahmi riqin wa sahmi cidqin sahmi addoonnimo iyo sahmi xornimo ayaa loogu qori tuurayaa labada inta la qoran warqadoodee midna riqin lagu qoray midna cidqun lagu qoray ayaa halkii dhoobadii la dhex gelinaya qof baa dhanta loo saray mid soo saar baa la leeyahy faman kharaja ka uu soo baxo ee magaciisii uu soo baxo tumima minhu ulusu ulukii ayaa laga dhammaystirayaa haddii laba boqollo u soo baxay niskii baa xoroobay weeye haddii uu markaa saddex boqollo u soo baxayna ulukii baa xoroobay ulusaankiina addoon ayay noqdeen masaladaasi waa sidaa wa in kaanuu hadday yihiin fowqa alaatin saddex hadday yihiin kuwa ka sarreeya oo wa amkana ay suurtagal tahay tawsiicum in lagu qaybiyo bilcadadi waalqiima ka sitatinba weeye qiimatum sawaa'un ay isleegyihiin juculuu inayni inayni baa laga dhigi ow bilqiimati waxaa suurtagala qiimo in markaa lagu tawsiiciyo duuna alcadadi oon tiro lagu tawsiicinin ka sitatinba weye qiimatu axadihim mia uu yahay wa qiimatu inaynina mia wa qiima wa alaaثatina miatun yahay jucila lawalu juzan baa laga yeeli walinaani juzan baa laga yeeli waalaaaatuna juzan ayaa laga yeelayaa ee wain tacadara bilqiimati hadduu ku cudurtoobo ka arbacati ma weye qiimatum sawaawna yihiin fa fii qowlin yujaza'uuna waxaa loo qaybinaya alaaata ajzaa'in waaxidun wa waaxidun wa inaani ee fain kharaja alcidqu liwaaxidin cataqa waa xoroobaya uma qurica waa loo qorituurayaa litatmiimi ulusi uluska dhammaystirkiisa aw lilinayn labadiiba u soo baxay raqal aakharaani labadii kale waa addoomoobayaan uma qurica baynahumaa labadoodana loo qori tuuri fa yactiqu waxaa xoroobaya man kharaja low lcidqu kuu soo baxay iyo wa ulusulaakhari wa fii qowlin yugtabu waxaa lagu qoraya ismu kulli cabdin fii ruqcatin oo fa yactiqu waxaa xoroobaya man kharaja awalan marka hore ka soo baxa iyo wa ulusu haani qultu waxaana nawowi haddaanahay adharuhuma alawal weeye wallahu aclam walqowlaani fi isticbaabi weeye waqiila iijaabin weeyaanna waa layidhi waxau sheekhu leeyahay wa in kaanuu hadday addoommadii yihiin fowqa alaaثatin saddex wax ka sarreeya ayay ahaadeen dhammaantoodna waa wada xoreeyey dee uluskoodunbaa hortu ka xoroobayee taa qabso uludkaana qurca lagu soo saarayaa waa mar labaadi qabso haddaba fowqa alaaثatin bay ahaadeen wa amkana waxaana suurtagalay tawsiicum in lagu qaybiya bilcadadi waalqiima cadadka tiradooda cadad ru'uustooda iyo qiimaba waa lagu qaybin karaa waa ka sitatin lix ama sagaal dhee ama laba iyo toban dhee oo qiimatum sawaa'un qiimadoodu ay siman tahay oo islaag tahay waa isku wada qiimo juculuu waxaa laga yeelayaa marka ay lix isku qiimaa yihiin inayni inayni labalaba ayaa laga yeelayaa oo labadana qori baa laga dhigi labadana qori baa laga dhigi labadana qori baa laga dhigi sidii markay saddexda isku qiimaha loogu qori tuurayey sidii ayuunbaa loogu qori tuurayaa labadii markaa u soo baxo ayuunbaa markaas xoroobaya taasi waa masaladaasoo iyadu howl badan ma leh ow amkana waxaa suurto gashay tawsiicum in lagu qaybiyo bilqiimati duuna alcadad qiimo ayaa lagu qaybin karaa laakiin tiro laguma qaybin karo waa ka sitatin lix qiimatu axadihim midkood qiimisu mia weeye wa qiimatu inayni laba qiimahoodna mi'atun weeye wa alaaati wa qiimatu alaaثatin saddexna mi'atun weeye jucila alawalu kaa hore qiimihiisu boqolkii jusan baa laga dhigi walinaani labada qiimahoodu boqolka yahayna jusan baa laga dhigi waalaatatu saddexda qiimahoodu yahay boqolkana jusan baa laga dhigayaayo saddexdii oo kale unbaa laga soo qaadayaa oo iyana taasina wax hawlo ay leedahay ma jirto inkastoo miisaalkan ay leeyihiin kitaabkan muxarar la yidhaahdo ee raaficiyuu sheekhu ka soo gaabiyey ayuunbuu ku raacay oo waa khayru mutaabiq ay leeyihiin masaladanu markaa u dhigtay maxay yihi lixdu markaa ulu saxiixa bay leedahay bay yidhaahdeen lixdu hulu saxiixa ayay markaa leedahay ee miisaalgeeda saxda ahi ee rawdo iyo asalgeedaba uu ku miisaaliyey waxa weeye shan marka markaa qiimo markaa lagu qiimin kara cadad lagu qiimin waa shan qiimaa mid boqol yahay labana uu yahay laba boqol laba kalena uu boqol yahay taas ayay markaa ku miisaaliyeen oo cibaaradani waxay dhaheen waa mackuusa waa mid markaa la dabarogay weeye iskaga soo gudube wuxuu yidhi wain tacadara haddii ay suurtogeli weyday cudurtowda in lagu qaybiyo bilqiima qiimihii cadad wada jira macnaha ayaga iyo qiimahooda toona ulu saxiixa ma laha waa ka arbacatin qiimatum sawaa waa afar isku qiimo ah afar isku qiimaha masala midkiiba boqol yahay tiradoodiina ulu saxiixa ma laha oo siday dee saddex isleeg u noqonaysa uma noqonayso ee qiimahoodiina isaguna saas leeg weeye maxaa la samaynaya markaa fa fii qowlin yujazauna alaaata ajzaa saddex juz ayaa laga dhigayaa waaxidun mid juz baa laga dhigi wawaaxidun midna juz baa laga dhigi wanaani labana juz baa laga dhigioo dee taas ayaa u dhow ayay dhahdeen ficilkii rasuulka ee lixda addoon ninkii xoreeyey ee aan wax kalena lahayn saddexdii juz ee nebigu ka dhigi u qori tuuray taas ayaa u dhow bay yidhahdeen ficilkii rasuulka haddaba bal u fiirsa markaa sidaa laga dhigo ee mid juz laga dhigay midna juz laga dhigay labana juz laga dhigay fa in kharaja alcitqu haddii cidqigii iyo xorayntii u soo baxdo liwaaxidin mid ayay u soo baxday labadii mid midka juska labada juska laga dhigi buu u soo baxay cataqa dhammaantii wuu xoroobayaa maxaa soo hadhay markaa saddex baa soo hadhay soo maaha uma uqrica waa loo qori tuurayaa saddexdii soo hadhay litatmiimi ului uludka dhammaystirkiisii ayaa markaa loo qori tuurayaa saddexdii soo hadhay kii markaa sahmigiisu sahmulxorriya u soo baxo ayaa ulukii xoroobayaa kii hore iyo kan marka dambe u soo baxay ayaa ulukii xoroobayaan haddii markaa laba ay u soo baxdana ayadana ma mid walba sulus baa ka xorobaya mise mar labaad baa markaa loo qori tuuraya labadaba way yidhaahdeen ow lilithnayni marka horeba labadii bay u soo baxday waa kii midna juz ahaa midna juz ahaa labana juz ahaayeen xornimadii waxay u soo baxday labadii hortu raqal aakharaani labadii kale ayagu waa addoomoobay halhalka ahaa iyagu halkaa qabso labadana haddaba isku raranoo la doonayaa in mid ulukii la soo reebo midna dhammaantii wada xoroobo midna uluska xoroobo uma uqrica baynahumaa labadii waa loo qori tuurayaa ayagana fa yactiqu waxaa xoroobayaa man kharaja lahu lcitqu ka cidqiguu soo baxay iyo wa ulusul aakhari kan kale ulukii ayaa xoroobaya markaa ka cidqiga hore ugu soo baxay iyo kan kale imika u soo baxay markaa ulukii ayaa xoroobaya uma uqrica baynahumaa fa yactiqu waa xoroobaya man kharaja lahu lcitqu labadoodan ayaa cidqi iyo xorayn markaa loogu tuurayaayo kay cidqigu u soo baxaa isagu u xoroobay wa ulusul aakhari kii kale ulus baa ka xoroobay ila markay mid iyo mid iyo laba ahaayeen ay labadii u soo baxday labadoodii baa loo qori tuuraya kuu soo baxa wuu xoroobay ka kalena ulus baa ka xoroobay wa fii qowlin qowl wuxuu leeyahay markay afar yihiin yugtabu waxaa la qorayaa ismu kulli cabdin addoon kasta magaciisa fii ruqcatin baa lagu qori fa yactiqu waxaa xoroobaya man kharaja awalan marka hore ka soo baxay waa ulusu taanii iyo ka labaad ulukii markii horeba ishawli maynee afartooda magac inta warqaddan la geliyo ayaa waxaa la leeyahay xornimadii u soo saara mid zayd buu u soo baxay zayd halkaasu u baxay haddana waxaa la leeyahay saddexdan isku hadhay mid u soo saara khaalid baa soo baxay kaana ulukii ayaa markaa ka xoroobaya leanna arrinta kale saarkeeda markaa sidaas ayaa u dhow bay yidhaahdeen qultu waxaan inawowi haddaanay adharumaa labadan waxaad harsan alawalu ka horo in saddex loo qaybinayo oo dee waxay u dhowdahay bay leeyihiin sidii nebigu u qaybiyey wallahu aclam walqowlaani haddaba labadan qowl fi istixbaabin istixbaab iyo sunnanimo bay ahaadeenoo yacnii labada markaa maqsuudkii baa markaa dariiqo kasta ku xasilayaoo taa horena waa sunne tan dambana waa sunne waqiila waxaa liin fii iijaabin maya taasaa waajiba ama sataraa waajiba ayaa laysku hayaa oo labada qowl waa istixbaab oo kaasina waa sunna kana waa sunna isku hayaan ma kaasina waa waajib kana waa waajib bay isku hayaan labadaba waa layidhi wa idaa cataqnaa bacdahum barhkood biqurcatin markaan ku xorayno fadahara maalun ayaa muuqday wa kharaja kulluhum ila ulusi ayay ka baxeen ataquu way xoroobi walahum kasbu min yowmi lictaaqi waa leeyihiin walaa yarjicu lwaarisuna bimaa anfaqa calayhim wuxuu ku nafaqeeyey ugu noqon maayo ee wain kharaja hadduu baxo bimaa dahara waxaa muuqday dartii cabdun aakharu uqrica isagana waa loo qori tuurayaa halkan sheekhu wuxuu leeyahay saddex addoon keliya ayuu lahaa saddexdii addoon ayaynu u qori tuurno mid baa xoroobay markii ay taasi dhacday markaa waxaa ihi masalan hantiduna saddexdaa boqol ayuunbay ahayd addoommaduna waxay ahayn saddex boqol waxaa soo baxday hanti kale oo saddex boqola baa soo baxday oo ninunbaa yidhi hantidan aanu hayi ogobay imminka sulutaankii waxa weeye waa laba addoon ayay noqonaysaa masaladuu ka hadlaya waa taasoo wuxuuhi waidaa actaqnaa bacdahum markaa biqurcatin ku xorayno fa dahara maalun xoola ay muuqdaan oo kale ay soo baxaan uu leeyahay oo wakhtigan aan u qurcaynaynay aynaan ogayn oo wa kharaja kulluhum martuu masalada hore dhammaantoodba masalan sagaal boqol baa soo baxay lix boqoloo kalaaso ayagu saddex boqol bay ahayd lix boqol baa soo baxay saddexdii addoona saddexda boqol ahaba markaa suludkii bay noqdeen wakharaja kulluhum min asulusi bay ka baxeen ataquu dhammaantood waa wada xoroobayeen inay xoroobeen baynoo caddaatay walahum waxaana u saray kasbuhum min yowmi lictaaqi maalintaa xoraynta laga soo bilaabo wixii ka sabaya shaqo ay shaqayseenna ayagaa yeelanaya ilaa xor bay noqdeene wixii ay shaqaynayeen ay ninkan u geynayeen ayagaa yeelanayaa walaa yarjicu waariu kan waaridkee dhaxlayeyna ku noqon maayo bimaa anfaqa calayhim wuxuu ku nafaqeeyey war mar haddaa kasabkiinni dee idinba yeelateen anna waxaan idin siinaya ilaa addoomma aan leebaan idin haysa isiiya ma odhanayo isagu nafaqayn maayo le'annahu isagu wuxuu nafaqaynaya aanu ugu noqonin waxaa la idhi hadduu ruux dumara guursado nikaaxan faaseen buu guursaday dee waxay caddaatayba gabadhu inay markaa ciddo tirsanaysay inay markaa dee guur saxiixana ayuu qabay mudda ayuu nafaqaynayu masruufayey dee iminka markaa ii soo celin waxoogaa gimar haddii guurkii ka kac noqday taasoo kale ayay la mid noqonaysaa qaadigu markuu kala kaxeeyo la wixii aan ku siiyey markaa ii soo celi lo odhan maayo wain kharaja hadduu muuqdo wain kharaja hadduu baxo sulhii ka baxo bimaa dahara waxaa muuqday sababtii cabdun aakharu addoon kale oo miisaalkeennii macnaha waxa ku soo biiray in laba boqol saddex boqol baa ku soo biiray hantidii lix boqol bay noqotay markii horena saddex boqolun baynu haysano hal addoonun baa baxay iminka hantidii lix boqol bay noqoto laba addoon baa baxaya markaa wuqurica waxaa loo qori ridayaa ama dee addoon kalaaba soo baxayba iyo saddex mid laga xoreeyeyba addoon kalaaba yimiba uqrica baynow kaniyo addoommadii kale ee soo hadhay waa loo qori tuurayaa un kii markaa qurcadu ay u soo baxdo ayaa kii hore raacaya halkan wuxuu inoogu sheegayaa markaa masaa'il qawaacida oo markaa xagga addoommada la xoreeyo qurcada lagu xoreeyey ku tacalluqa waxoogay markaa xagga yar dambana waxoogay yar rakaaga kaga sugan laakiin way iska salaanaanaysaa balufiso wuxuuhi waman cataqa biqurcatinka ku xoroobaa xukima bicitqihi ayaa la xukmin yowmi lictaaq wa tuctabaru qiimatuna xiinaidin markaasaa la fiirin walahu kasbuhu baa u sugnaaday min yowmaydin maalinta hayru maxsuubin min aulu iyadoon uluska laga xisaaminaynin wan baqiya raqiiqanka addoonnimo ku baaqi ahaadana quwima yowmalmowti ayaa la qiimayn waxusiba min auluayni baa laga xisaabin huwa iyo wakasbuhubaaqii kasabkiisii soo baaqiga noqday qabla lmowti uu kasbaday lalxadiiu bacdahu bacda almowt kii soo dareemaya ee falow actaqa alaaatan hadduu xoreeyo laa yemliku kayrahum kayrkood aanu markaas milkisanayn oo aanu lahayn oo qiimatu kullin mid la arka qiimihiisuna mi'atun boqol uu yahay midkaasta qiimihiisuna waa boqol wa kasaba axadu midkoodna u kasbado mi'atan boqol uqrica waa loo qurridi ee fa in kharaja alcidqu lilkaasibi hadduu soo baxo cataqa waa xoroobaya walahulmiana isagaale ee wain kharaja likayri hadduu soo baxo ataqa waa xorobaya uma qurica waa loo qorridayaa ee fain kharaja likayrihi likayrilkaasibi cataqa ulusu baa xoroobaya wain kharajat lahu cataqa rubcu baa xoroobaya wa tabicahu rubcu kasbihila wuu raacayaa wuxuu leeyahay sheekhu halkan waa masale qaacidaha wuxuu idhi waman cataqa kullu man cataqa mid kasta oo xorooba biqurcatin ku xoroobaa xukima waxaa la xukminayaa bicitqihi xorayntii xornimadiisa min yowmi alictaaqi xoraynta maalinteeda oo masalan waxaad ka soo qaadaa ila waxay ahayd actaqa fii maradi mowtihi cabdan isagoo xanuunsanayo addoommadan wada xoreeye hadhowta markuu dhinta baynu ayaynu u qori tuuraynaa haddaba wuxuu yidhi kullu man cataqa mid kasta oo xoroobo biqurcatin ku xoroobaa xukima bicitqi waxaa la xukminayaa inuu xoroobay min yowmi alictaaqi maalintii uu xoreeyey ee maalintan qurcada ee loo qori tuuray ma xoroobin le'anna qurcadan cidqi unbay caddaynaysaa ma sugayso masalan laba bilood buu xanuunkii ku sii jiray markuu dhintay baynu u qori tuurnay kii markaa xornimadu ay u soo baxday ma haddanaynu u qori tuurnay buu ayuu xoroobayaa mise wuxuu xoroobayaa markii uu xoreeye laba bilood ka horaa wuxuu leeyahay xukiba bicitqi min yowmi alictaaq laga soo bilaabo wa tuctabaru qiimatuhu xiinaidin qiimihiisana markaas ayaa la fiirinayaa li'annahu wuxuu leeyahay qurcada waxaa ku caddaaday inuu qurcada ka hor inuu xor ahaa walow kasbu min yowmaidin maalintaa xoraynta laga bilaabo ka xoroobay kasabkiisi buu leeyahy hayr maxsuubin min aulu kasabkiisana uluka laga xisaabin maayo masalan labadaa bilood waxaa ka soo qaata inuu laba boqol shaqaysay labadiisaa boqollo kuma jiraan xisaabta uluka kuma jiraan wuxuu isagu yeeshay weeye ila waxaa inoo caddaatay maalintii la xoreeyey inuu isagu xoroobay qurcadana aynoo muujisay ama intuu noolaa ha kaswado ama dabadi ha kaswado li'annahu milkigiisa ayay waxaanu ku yimaadeen intii xornimadiisa la xukumay taasi waa masale qabsa iyadu waa qaaciido ta labaadna waa man baqiya wa kullu man baqiya mid kasta oo baaqi noqdaa raqiiqan xaaluu yahay ama isamara raqiiqan baqiya raqiiqan addoonku baaqi noqdaa oo qurcadii isaga aanay u soo bixin ama addoonnimada ay u soo baxday quuhiba yowmaalmowti maalintaa horta uu dhintay ayaa la qiimaynayaayo maalintaasu ninka waaridka ee ninkan dhaxlaya uu mutay taasi waa taa wa xusiba waana la xisaabinayaa min auluayni uluaynkii u hadhayey ulutaynkii warasadu ay lahaydee u hadhayey ila ulu nin kalaa yeeshay oo xaqulahoo way xoroobayaan iyadue oo xaq bay ulehantay inay ka baxaane ulutaynkii u soo hadhayey ayaa lagu xisaabinayaa huwa wa kasbuhulbaaqi isaga iyo kasabkiisa soo hadhayba addoonka addoommooba isaga iyo kasabkiisaba ulutaynkan soo hadhay ee dhaxalka u soo hadhayaa la xisaabinayaa waana kasabkii qablalmowti xornimada ka hor uu kasbaday le'anna waa wakhtiga uu mudanayay waarisku lalxaadidi bacdahu intuu dhintay dabadi wuxuu kasbaday waaridka oo leh ayay markaa shaqayso waaridka ay yeelanaya wuxuu kasbaday laakiin intaanu dhimannin ka hor wixii uu kasbaday isaga iyo kasabkiisaaba uludka ayaa laga ictibaarinayaa haddaba qaacidooyinkan ayuu masaladan haddaba inooga farcinayaayo labadaa qaacido inoo sheegay bay farac u tahay masaladan inoo muujinaysaa wuxuu uhi falow actaqa hadduu xoreeyo maradumowtkiisii alaaatan saddex laa yemliku hayrahum aanu kayrkoodiya wax kalema mulkisanaa wa qiimatu kulli waaxidin alaaata bucray laa yemliku hayrahum oo qiimatu kullin mid kasta qiimihiisuna miatun boqol ay tahay wa kasaba axadu midkood wuxuu kasbaday inta aanu muctiquni dhimanin nigan xoraynaya intaanu dhiman mia ayuu kasbaday boqol buu kasbaday markaa kaa boqolka kasbaday hadday xornimadu u soo baxdo eegata kaa boqolka kasbaday hadday xornimadu u soo baxdo waxaynu leenahay xukiya bicitqi min yowmi lictaaqi walahu kasbu min yowmaydi hayru maxsuubin min aala ulukana laga xisaabin maayo isaga iyo boqolkiisaasi way isla xoroobayaan isagaa haddaba imminka inoo sheegaye hadda laakiin imminka marka ay sidaa tahay ee ay saddex min boqolo yihiin midkoodna qablalmowti uu kasbaday boqol tarikadu hadda waa afar boqol fain kharaja alcitqu hadduu cidqigii u soo baxo lilkaasibi kii boqolka shaqaysay cataqa waa xoroobayaa walahulmia boqolkuu shaqaysana isaga ayaa leh li'anna waxaynu niqo ka xoroobaa wuxuu xoroobay yowma alictaaq kasabkiisana isagaa leh isagoon uluskii laga xisaabinin waraqa alaakharaani labadii kalena waa addoomobayaanoo boqolkiisana uluska way ka baxsan yihiin saddexdan addoona min boqolka unbaa loogayaa isagiina halkaasuu ku xoroobay yacni boqolkii kasabkaana hore ayuu u yeeshay masale waa taa ee wain kharaja labadii kalumaa markaa addoon noqonay wain kharaja hadduu cidqigu soo baxo ligayrihi ligayrilkaasibi kii boqolha kasbaday midaan ahayn ayuu soo baxay cataqa horta waa xorobo isagu waa boqoloo isagu halkaasu u baxay maxaa la rabaa dee waxaa la rabaa weliba ulud kale ayaa la rabaa uma uqrica waxaa loo qori tuurayaa kii kaasibkaee boqolka shaqaysay iyo kii kale si uludka loo dhammaystiro uludka afarta boqoltee uludkooda si loo dhammaystiro ayaa markaa loo qori tuuri qorituurkaa labaadi fa in kharajad hadday u soo baxdo ligayrihi ligayrilkaasibi kii boqolka kasbaday kii aan ahayn bay u soo baxday cataqa uluuhu waxaa xoroobaya uludkioo saddex meeloodoo meel ayaa xoroobaysaa laba meeloodoo meelina way addoommoobaysaa maxaa addoomoobaya isaga iyo ulutaankiisaasiyo kii kaasibkaa iyo boqolkiisiba waa addoommoobayaan wain kharajad marka labaad hadday u soo baxdo lahu kii kaasibka ahaa ayay u soo baxday haddoogo mid boqolina wuu sii xoroobay isagii baanay u soo baxday waxay leeyihiin cataqa rubuucu baa xoroobaya watabica waxa raacaya rubuucu kasbihi kasabkiisa rubuuciina waa raacayaa bal mid qabso oo waxay leeyihiin waxa waajiba warasada inuu u hadho waxa xoroobay labanlaabkii inta xorowda labanlaabkeed waa inay u soo hadhaan waxaanay ku soo hadhi kartaa uun marka markii hore addoon boqoli xoroobay inay kana markaa rubuuc ka xoroobaa unbay ugu soo hadhi kartaa oo waa sidee rubuc baa xoroobay baynu nidhi rubucaa xoroobay qiimihiisu way misaa waa shan iyo labaatan shan iyo labaatankaa rubucaa xoroobay maxaa raacaya dee kasabkiisii boqolkaana waxaa ka raacaya shan iyo labaatan aan la xisaabinaynin oo intan xorowday bay raacaysaayo qofka xorooba dee kasabkiisiina wuu leeyahay iyadoon suluska laga xisaabinaynin baynu nidhi rubucaa markaa xoroobay kasabkiisii oo shan iyo labaatanna waa raacayaan kasabkiisii waxaa ka soo hadhaya markaa shan iyo toddobaatan isagii qiimihiisiina waxaa ka soo hadhayo addoomiya shan iyo toddobaatan iyo addoon qiimihiisu boqol yahay tarikadii hadda waxay noqonaysaa shan iyo labaatanka kasabka marka laga saaro saddex boqol shan iyo toddobaatan bay noqonaysaa shan iyo labaatan kasabka ayaa ka baxaya addoommada qiimahoodii markaa waa saddex boqol midkood kasabkiisana waa shan iyo toddobaatan idan waxaa xoroobaya markaa boqol iyo shan iyo labaatan waxa u hadhayaana waa laba boqol iyo kontonna way u hadhayaan laba boqol iyo kontonna way u hadhayaan rubuculkasabkana yacni lama xisaabinayo oo waxay leeyihiin taabicun lima cataqa rubucaa xoroobay ayaa la raacinayaa haddaan mar dambe idinku celiyo macnaha wuxuu yidhi hadduu horeeyo saddex addoon oo aanu kayrkood lahayn masaladanna masalada hore ayuunbay farac u tahay labadaa qaacide ee hore ayuunbay masaladani sii faahfaahinaysaa oo wuxuuna yidhi hadduu qurco ku xoroobo waxaa la xukmiyaa cidqigiisa min yowm alictaaq qiimihiisana markaasaa la fiiriyaa kasabkiisana maalintaa laga soo bilaabo isaga ayuu sugnaay ulukana lama xisaabinayo kii isagu addoon noqdaa waxaa la qiimeeyaa maalintuu dhintay uluaynka ayaana laga xisaabiyaa isaga iyo wuxuu kasbadayba qabla almowt wixii dabadii uu kasbaday waariska ayaa leh haddaba falow actaqa alaaa hadduu xoreeyo saddexaanu cid kale lahayn oo mid walba qiimihiisu boqoltay midkoodna uu kasbaday boqol uqrica waa loo qurridayaa fain kharaja alcidqu lilkaasibi hadduu soo baxo kii boqolka kasbaday istactaqa walahulmia isagii waa xoroobay boqolkiina isaga ayaa leh waa masale qaacidadii hore wain kharaja likayrihi hadduu mid kale u soo baxo cataqa kaasi wuu xoroobayaa boqol baa xoroobay uma uqrica waxaa loo qori tuurayaa kii kale soo hadhay iyo iyo kii boqolka kasbaday fain kharaja hadday qurcadii soo baxday likayrihi likayrilkaasibi kii boqolka kasbaday waxaan ahayn cataqa ulusuhu ulukii ayaa xoroobaya marka hal addoon iyo ulus baa xoroobaya ulusaanka addoonkan iyo kii kaasibkaa boqola iyo labadii iyo boqolkii uu kasbadayna waa addoommoobayaan yacni waxay u hadhayaan maan lehay warafadii wain kharajad lahu hadday isagii u soo baxdana cataqa rubucu rubucii ayaa xoroobaya watabicahu rubucu kasbihi ayaa markaa raacayo muqrigu wuxuu leeyahay liannahu yajibu an yabqa lilwarasati dicfu ma cataqa waxa waajiba inay warasada u soo hadho inta xoroobay labalaabkeed walaa yabqaa dalika ilaa bima dukira waxaanay ku soo hadhi kartaa arrinkan la sheegay fa inahu yactiqu rubucu baa xoroobaya waqiimatuhu hamsatun wacishruuna qiimu waa shan iyo labaatan rubucaasi watabicahu min kasbihi qadruhaa baa raacaya qadarkeedii oo iyana shalay laatay wahuwa hayru maxsuubin calayhi oo aan loo xisaabanayninoo dee ka xorooba kasabkiisina wuu leeya rubcanka xoroobay kasabkiisaoo shalay laatanna waa raacayaa fa yabqaa min kasbihi waxaa ka soo hadhaya hamsatun wasabcuuna kasabkiisii shan iyo toddobaatan wa baqiya minhu isagiina waxaa ka soo hadhay maa qiimatu hamsatun wasabcuun ilaa rubuc baa xoroobay wa baqiya cabdun baa soo hadhay qiimatu mia qiimihiisuna uu boqol yahay marka shan iyo toddobaatanka kasaba ka soo hadhaya shan iyo toddobaatankiisa waa boqol iyo konton iyo boqolkaa cabdigaahoo waa boqol fa jumlatu tarikati almaxsuuba waa alaau mia wahamsatun wasabcuun minhaa qiimatu lcabidi alaau mia wa minhaa kasbu axadihim hamsatun wasabcuuna fa jumlatu maa cataqa waxaa horobay qiimatu miatun wahamsatun wacishruuna weeye wa jumlatu maa baqiya lilwarasatina miataani wahamsuuna weeye wa amaa rubucu kasbihi fahayru maxsuubin waa mid aan la xisaabanayno liannahu taabicun lima cataqa minhu lianna alkasba yataqasatu cala ma fi lcabdi min alxuriyati wariqi famaa qaabala miatan min alxuriyati kaana lcabdu bihayri wasiya wamaa qaabala miatan min fahuwa lisayid macnaha sidaasoo kale weeye iskaga soo gudub faslun fi lwalaa'i welihii ayuu fasal yahay walaha waxaa la yidhaahdaa asalkiisu horta min walaa yalii waa dhowaanshaha ayaa la yidhaahdaa xagga istilaaxaanna waa raabidadan iyo labadan shakhsi waxay isku xidhayeen ta nasabkoo kale qaraabatun xukmiya waa qaraabada xukmigaa ee uu yeelanayo kan xoreeyey kuu xoreeyey uu ku yeelanayo cusuubatun sababaha zawaalulmulki can iraqiiqi bilxoriya waa milki ka suulay addoonoo xorriyad kaga suulay waa waxa uu ku yeelaya dhaxalka iyo ila waataynu soo maraynay aswaabu miiraasi alwalaa alaaa wahiya nikaaxu walwalaau wanasab maa bacdahunna lilmawaariisi sabab siduu markay raxbiyadu odhanayay saddexda sababada laysku dhaxlo mid ka mida walu weeye oo haddii casabaatu nasabla waayo kii xoreeye baa dhaxlaya haddii cid kaloo guuriso gabadhii la waayo kii xoreeye baa guurinaya welu waa ka haddaba haddaba wuxuuhi man cataqa calayhi raqiiqun kuku xorooba biictaaqin xorayn ow kitaabatin ama kitaabo wa tadbiirin dibdhigid wa stiilaadinkan wada dhasho wa qaraabatin wa siraayatin fa walaahu lahu isaga ayuu sugnaaday uma licasabatii buu u sugnaaday walaa tariisu imra'atun haweeney biwalaayin kuma dhaxasho ilaa min catiiqiha wa wlaadihi wa cutaqaahi mooyaane fain cataqa calayha abwaa hadduu ku xoroobo uma cataqa cabdan uu xoreeyo famaata bacda mowtilaa buurata bilaa waarisin famaaluhu lilbinti ayuu u sugnaaday waxa uu sheekhu leeyahay isagoo inooga hadlaya walaagii oo ilaahay baa lihi innama alwalaa'u liman actaqa weli wuxuu sugnaay ciddii xoraysay markaa wuxuu hi man actaqa man cataqa nabigaa yidhi man cataqa calayhi raqiiqun kuwa addoon ku dul xoroobo biictaaqin xorayn si munajisa buu xoreeyey oo addoon buu yidhi waan ku xoreeyey ow kitaabatin ama wuxuu yidhi intaasoo xora haddaad keento xor baa too wiiska bixiyo sibuu ku xoroobay wa tadbiirin buu ku xoreeye wuxuu hi idaa midtu fa anta xurra haddaan dhinto xor baa tahay markuu dhintay buu sidii ku xoroobay wasilaadin ilma ayuu ka dhashaday oo umuwaladay addoontii u noqotayoo markuu dhintay bay xorowday wa qaraabatin qaraab ahaan buu ku xoroobayoo dee asalkiisii ama faraciisii buu soo iibsado markuu soo iibsaday ayuu markaa xoroobay wa siraayatin iyo siraayo oo masalan mid ay wada lahaayeen ayuu qaybtiisii xoreeyo qaybtii kalena intay ku xorooday buu lacagtii bixiyey intaasoo dhanba fa walaa'uhu lahu welihiisaa waxa yeelanaya kaa xoreeye baa yeelanaya waayo nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi xadiidka saxiixa innama alwalaa'u liman actaq walow waxa yeelata un ciddii xoraysa baa yeelataa alwalaau luxmatu ka luxmati nasab laa yubaacu walaa yuhab walow waa luxmada nasab oo kale ah lama iibiyo lamana hibeeyo ayaa nebigu xadiidka ibnu xibbaan iyo ay warinayaan sheekh albaanina uu tasixiyey marka mar haddii xorayntii loo hayo waxyaalahan kalena waa looga qiyaastay uun hadduu markaa yidhaahda wala kumalihe ama weliga cid kale ha yeelatana ma soconayso kullu shardin laysa fii kitaab illahi fahuwa baatilun waa kii nebigu sala allahu alay slam yidhi uma intaa kadib licasabatihi casabadiisibuu u sugnaaday caasibun binafsiidii yacnii inamadiisa iyo aabbayaashii iyo walaaladii iyo adeeri kuwaasuu u sugnaaday marka isagii la waayo walaa tarisu imra'atun biwalaa'in haweenay wala kuma dhaxasho oo masalan hadduu kan wa xoreeyey ibnu iyo binto leeyahay kaynanka ayuunbaa dhexle inantu walaa waxba kuma dhaxasho ilaa min catiiqihaa ruuxa dumari kay xoraysay waa awlaaddii kay xoraysay carruurtuu sii dhalay waa cutaqaayi kay xoraysay kuway sii xoreeyeen ama uu sii xoreeyey ayuunbay markaa ku dhaxashaa sida aanay baa ruuxa dumari caasibun binafsihi u noqonin allaahumma dee xaggaa walaa mooyne walaysa fi nisaa'i turun casaba ila alatii mannat bicitqi raqaba siduu raxbiyadu lahaa dumar oo dhan caasibun binafsihi kuma jiro ila alatii mannat bicitqi raqaba taa marka ayadu galladaysatay qoorta xoraynteeda mooyaane caasibun binafsihi ma yeeshaan haddee wuxu uhi fain cataqa calayha abuuhaa hadduu aabbaheed ku dul xoroobo aabbaheed bay masalan soo ibsatay addoonahoo deedna wuu xoroobay uma actaqa cabdan aabbihiiba addoon xoreeyey addoon intuu yeeshay buu xoreeyey addoonkaa uu xoreeyey yaa welihiisi yeeshay aabbaa sow maaha fa maata wuu dhintay dabeed aabbihii baa dhintay waxa dhintayin addoonkii la xoreeyey aabbuu xoreeyey baa dhintay bacda mowtil abi aabbuu intuu dhintay dabadii ayuu aabbuu kii xoreeyeyna dhintay bilaa waarisin isagoon cid dhaxashar ahayn fa maaluhu xorisu lilbinti inanta ayaa yeelanaysaa oo maxay ku yeelatay muctiqatu lmuctiq weeye aabbaha xoreeye soo maha aabbo ayana waa tii xoraysay ee waa bintu muctiqii tkii xoraysay bay inantiisii tahay ku yeelan mayso halkaa ka dhaxli mayso laakiin waxay ku dhaxlaysaa muctiqatu lmuctiq ila waa cutaqaayi baynu kay xoraysay kuwuu sii xoreeyo ayay wala ku yeelanaysay walwalaa'u liacla lcasabaati buu sugnaaday waman masahu ka uu taabto riqun addoonnimo falaa walaa'a calayhi ilaa limuctiqihi wa casabatihi mooyaane wuxuu sheekhu leeyahay walwalaawli acla alcasabaati waluhu casabada kuwa sare ayuu u sugnaaday xagga sare ayuu weli u socdaa masalan haddii masalan uu nin xoreeyo oo inankiisi inankiisu ku dhalay uu ka tago masalan muctiq baa laba inan ka tegey nin xoreeyey ayaa laba inan ka dhintay ama laba walaalaabuu ka dhintay midkood baa dhintay wuxuu ka tegay ibni walaha waxa yeelanaya un kan adeerka unbaa yeelanaya sare ee kan hoose markaa yeelan maayo sidii dhaxalkuba uu ahaa markaa walwalow licla alcasabaati masalan kalena wuxu uhi waman masaw riqunka ay addoonnima taabatee xorooba falaa walaa calayhi walaa cid kuma laha ilaa limuctiqii ka xoreeyey iyo casabatii ayuunbaa markaa wala ku leh cid kaloo wala ku yeelanaysaa ma jirto walow nakaxa cabdun muctaqatan hadduu xoreeyo walow nakaxa cabdun hadduu gursado muctaqatan midda xoreeyey faatad biwaladi ahlati wadafa walaahu limowla lum welihiisu hooyada mowlaheeda ayuu sugnaaday ee fain uctiqalabu haddii la xoreeyo injara weli waa soo jiidmaya ilaa mawaaliihi ee walow maata alabo hadduu dhinto raqiiqan isagoo addoona wacataqaljaddu uu xoroobo injara ilaa mawaalihi buu u jiidmaya ee fain uctiqaljaddu haddii la xoreeyo walabuna raqiiqunuu yahay injara waa jiidmaya ee fain uctiqalabu bacdu haddii la xoreeyo injara ilaa mawaalihi buu u jiidmaya waqiila waxaa la yabqaa limawaalilun buu ahaanaya u baaqi ahaanaya xataa yamuuta alabu ilaa waa abuu ka dhimanayo fainjara markaa u jiidma ilaa mawaali ljad ee walow malaka hadalwaladu abaaw hadduu mulkiyo jara walaa'a ikhwatii ilayhi xaggiisa ayuu soo jiidayaa wakadaa walaa'a nafsihina waa lamin fil asaxi qultu alasaxu lmansuusu laa yajuru ma soo jiidayo ayuu leeyahy wallahu aclam waxau sheekhu leeyahay waa waxaan dee markaa la isticmaalo wuxuuna mar haddaan waxa aan la isticmaalin uu yahay dee fahankiisaaba kuga adkaanaya walow nakaxa cabdun muctaqatan addoon baa wuxuu guursaday mid la xoreeyey fa atad biwaladin ilmay dhashay fa walaa'uhu ilmaha welihiisa limowla lummi hooyada mowlaheediiyo hooyada kii xoreeyey ayaa yeelanaya li'annu addoonkani xor ilmahani xor buu noqonayaa waxaanu ku xoroobay hooyadii xornimadiisa markaa hooyadii kii xoreeyey ayuunbaa markaa welihiisa u sugnaanayaa ilaa abbihii waa kan addoonka hawala ma lahee fain uctiqalabo aabbihi haddii la xoreeyo injara welihii waa ka soo jiidmayaa hooyada kuwii walaheeda lahaayo ilaa mawaalihii aabbaha mawaalidiisii ayuu soo jiidmayaa weli waa farcu nasab baa layidhi nasabkuna waa xagga aabbayaasha un wuxuu mawaalil um ugu sugnaaday dee waxaan lahaynin xaggii aabbaha addoon ahaydoo aan lahaynin mar haddii ay suurta gashay halkiisibu ku noqonaya wuu jiidmayaa macnaheeduna waxa weeye ciddaa wuu ka burayaayo ciddan u jiidmayuu u sugmayaa wey jiidankanna macnaha wuxuu ka buray mowlal unbuu ka burayey oo mowlal abbuu soo noqdan weeye walow maatalabo aabbo hadduu dhinta raqiiqan isagoo addoona wacataqaljaddu awowgii oo xoroobay injara welihii wuxuu jiidmayaa mawaalidii hooyadii baa ka soo jiidmaya ilaa mawaalihii awowga kuwaa mawaalidiisao xoreeyey buu usoo jiidmayaa fain uctiqaljaddu awowga haddii la xoreeyo walabu raqiiqun isagoo aabbihina addoona injara welihii wuxuu ka jiidmayaa mawaaliluma mawaaliljad buu u jiidmayaa ee fain uctiqalabo aabbihi bacdahu haddii dabadii la xoreeyana injara waa soo jiidmayaoo mawaalidii awowga ayuu ka soo jiidmayaayoo ilaa mawaaliihi mawaalidii aabbaha ayuu soo jiidmayay awowga wuxuu ugu jiidmay aabbaha iyo addoonaha mar hadduu xoroobo isagaa jiidmada markaa ku xaqleh waqiila waxaa la yidhi markana awowga la xoreeyo isagoo aabbihiina addoon yahay ma jiidmaya yabqaa limawaali lum buu u baaqi ahaanaya xataa yamutalaabu ilaa aabbuu ka dhimanayo oo fayinjara dabeetana markuu aabbuu dhinto ilaa mawaaliljad ayuu u jiidmayaa le'anna wuxuu ugu jiidmi waayey dee aabbihii baa addoona markuu dhinto ayaa maanicaasi meesha ka baxaya walow malaka haadalwaladu ilmaha weluhu ku sugnaaday welihiis u sugnaaday limawaali abiihi haddii markaas uu mulkiyo abaahu aabbihii welihiisii u sugnaaday limawaali ummihi waladkaa addoonku ka dhalay ta la xoreeyey ee welihiisu u sugnaaday mawaali abaahu ayuu mulkiyey jara walaa ikhwatihi walaalihiisan aabbihii dhalay walahooda ilayhi xaggiisa ayuu markaa u soo jiidayaayo isaga ayaa markaa dee mawlahoodii noqonaya wakadaa walaa'a nafsihi nafdiisa wakadaa walaa'u nafsihina waa lamid fil asaxi haddaan qabanno oo kaana isagana wuu soo jiidanayaa fil asaxi haddaan qabanno qultu waxaan nawowi haddaan yaala saxul mansuusu laa yejulu ma soo jiidanayo wey wallahu aclam kitaabu tadbiiri tadbiirkii buu u baab yahay tadbiir waxaa la yidhaahdaa asalkiisa luqaa waxa la yidhaha nadaru fii cawaaqib alumuur tadbiir waa eegmada arrimaha cidhibtooda la eego sharcanna waxaa la yidhaha tacliiqu cidqin bilmowtiladii waa duburulxayaa waa addoon xornimadii oo lagu xidho geeri dee geeridana waa nolosha dabadeedii weeye markaa tacliiqu cidqin bisifati weeye qaarna waa wasiya bay yidhaahdeen waxaana waa saraa xadiid baa jira imaamu albukhaari warinayo anna rajulan dabbara hulaaman ninbaa addoon yidhi haddaan dhinto xor baatay laysa lahu maalun hayru xoolo kalena ma lahayn fabaacahu nabiyu sala alla alay sl nebigu waa iibiyey tadbiirkiina markaa wuu ku suga anna nabiya baacahu bacda almowt weliba geerida dabadeed ayuu iibiyey baa riwaayada daaraqudni uu leeyahay ay tilmaamaysa inkastoo la daciifiyeen haddaba dee waa maalik arkaantu iyo maxaloo dee addoonkaasa iyo siiqadii siiqaduna sariix iyo kinaayay u qaybsantahay wuxuuhi sariixu anta xurun weeye bacda mowtii ow idaa midtu ow mataa mitu goortaan fa anta xurun baatay ow actaqtuga waan ku xoreeyey bacda mowtii wakadaa dabartuga waan ku dibdhigay weeye ow anta mudabbarun baa tahay mid la dibdhigay cala almadhabi weye wayasixu bikinaayatin kinaayana wuu ku ansaxaa bikinaayati cidqin oo maca niyatina ka khallaytu sabiilaka ayaan banneeyey bacda mowtii geeridayda dabadeed wuxu uhi sheekhu sariixuhu hadalkiisa caddee tadbiirku waxa weeye anta xurun bacda mowtii buuhi geeridayda dabadeed waad xortay ow idaa mitu markaan dhito ow mataa mitu goortaan dhitay fa anta xorun baatay ow actaqtuga waan ku xoreeyey bacda mowtii wakadaa dabartuga waan ku dibdhigay weye ow anta mudabbarun mid la dibdhigay baatay calmadhabi haddaan qaban macnayaasha ereyadaasi dee tadbiir bay markaa caan ku yihiinoo tadbiir bay noqonayaan wayasixu bikinaayati cidqin cidqi kinaayadii kinaayooyinka cidqigana wuu ku ansaxayo macaniyatina ka khallaytu sabiilaka jidkaagi baan baniyey bacda mowtii isagoo cidqi u jeeda lanna waa nooc min alcidqi ahoo dee kinaayadiisi markaa waa soo gelaysaa wayajuusu waa bannaan yahay tadbiirkii mutlaq muqayadan isagoo la qayday kain midtu haddaan dhinta fii dashari awil maradi aan ku dhinta faanta xorun baatay wa mucallaqanna waa ku bannaan yahay kain dakhalta haddaad gasho meeshaa haddii aad gasho dakhaltu anigi laakiin dakhalta weeye faanta xorun baatay bacda mowtii fain wujidati sifatu haddii la helo wamaatow dhinta cataqa waa xoroobaya wa ilaa haddii kale falaa ma xoroobayo wayushtaradu dukuulu ayaa la sharday qabla mowti sayidi intaanu dhiban inuu galo fain qaala hadduu idhaahda in midta in midtu haddaan dhinto uma dakhalta aad gasho fa anta xorun baa tahay ushrida dukuulu maa la shardiya bacda almowti wahuwa cala taraakhi waana iska dibdhaciyo yacnii wakhti dheer bay iska leedahay walaysa lilwaariiina uma sugnaanin baycu inuu imliye qabla dukuuli walow qaala hadduu idhaha idaa mitu wamadaa shahru inuu tago fa anta xorun baa tahay falilwaarihi waxaa u sugnaaday istiqdaamuhu fi shahri bishaa inuu adeegsado laa baychu inuu iibiyo ma leh wuxuu uhi sheekh wayajuusu tadbiirkii waa bannaan yahay isagoo mudlaqa idaa mitu faanta xorun la yidhi wa muqayadan isagoo shardi lagu qaydayna wuu leeyay waa maxay kain mitu haddaan dhinto fii da shahri bishan ow dal maradi ama xanuunkan faanta xorun baa tahay mar hadduu mudlaqiiba ku ansaxaya muqayadkana waa ku ansaxayaa muddada markaa dee uu baaqi ahaan karaya weeye sayidku hadduu yidhahdo boqol sano kadib waxba kama jiraan wa mucallaqan tadbiirku u ansaxay isagoo mucallaqa oo shardi lagu xidhay noloshaa kain dakhalta haddaad gasho buuhi daartaa fa anta xorun baa tahay bacda mowti dhibashadayda dabadi waa ansaxaysaa markaa lannu ima wasiya wey ima tacliiqu cidki bisifa wey mid waliba tacliiqu aqbalayay fain wujihat isifatu haddii sifadii la helo haddaba ogdaarta gelideediya wamaata ad sayidkiila dhinto cataqa waa xoroobaya wa ilaa haddii kale oo aan dee daartiiba gelideed lahaynin ama dhibasho baan lahaynin falaa ma xoroobayo sifadii ayaan lahaynin ilaa uu galana muddabar ma noqonay markuu galubu muddabar noqonaya wayushtaradu waxaa la shariyay addukuulu qabla mowti sayidi sayidkii intaanu dhimanin ka horna waa inuu galaa ilaa in wuxuu yidhi haddaad daartaa gasho xor baa tay geeridayda dabadii markaa waa inuu galaa intaanu sayidku dhimannin haddii uu sayidkii dhinto isagoo angelin tadbiir ma jiro fa in qaala hadduu yidhaahdo in midtu haddaan dhinto uma dakhalta intaa kadib daarta aad gasho fa anta xorun baa tay u shurida waxaa la sheegay dukhuulun bacda almowt waa inuu intuu dhintay dabadii waa inuu galaa markaasuu muddabar noqonaya u xoroobaya wa huwa geliddaa bacda almowtkuna cala taraakhii waa iska yacnii wakhti dambe iyo waxay le fawr iyo degdeg maahae cala taraakhii waa iska dibdhac iyo wakhti baa iska haystaayo sanad kadib hadduu galo markaasuu muxroobaya walaysa lilwaariثi kii dhaxlaya uma sugnaanin baychu inuu iibiyo qabla dukhuulihi intaanu gelin ma iibin karo liannu tacliiqii meydka dhintay ma burin karo walow qaala hadduu yidhaha idaa midtu marka aan dhinto oo wamadaa shahrun bili ay tagto fa anta xorun xor baa tahay waa ansaxayaa hortii oo falilwaariثi waxa u sugnaaday kasabkiisii waistikhdaamuhu inuu adeegsado fii shahri bisha laa baychu inuu iibiyo ma laha walow qaala hadduu yidhaahdo in shita haddaad doonto fa anta mudabbarun ow anta xurun baa tay bacda mowti in shita haddaad doonto ushridat ilmashiicatu waa la shtigay mutasilatan iyadoo la xidhiidhsan wain qaala hadduu yidhahda mataa shita goortaad doonto fali taraakhii iska dibdhac ayay markaa u sugan tahay taasi ee walow qaalaa hadday yidhaahdaan licabdihimaa hadday ku yidhaahdaan idaa mitnaa markaan dhimanno fa anta xurun baatay lam yactiq ma xorobaya xataa yamuuta ilaa ay dhintaan ee fain maata axaduma midkood hadduu dhintay falaysa liwaariihi baycu nasiibihi nasiibkiisa inuu iibiyo male waxa uu leeyahay sheekhu walow qaala hadduu yidhaha in shi'ta haddaad doonto addoon yahow fa anta mudabbarun mid la dibdhigay baa tay bacda mowtii macnaha mid xorobaya intaan dhintay dabadii baa tay ow anta xurun bacda mowtii waxaa tay mid xora intaan dhintay dabadii in shita haddaad doonto ushuridat ilmashiicatu doonida ayaa la shardiyaa mutasilatan xaalay la xidhiidhsan tahay dee itisaal lafdiga oo marka uu yidhi in shi'ta fa anti xurun dee waa ynu markaba yidhaha shi'tu markanuu yidhi anta xurun bacda mowtii in shi'tana marka uu geeriyoodo dabadii dee waa ynu yidhaha shi'tu waan doonay markaasuu muddo barnoray xoroobayaa wain qaala hadduu yidhaha mataa shita goorta aad doonto markaan dhinto goorta aad doonto yacnii xor baa tay fali taraakhiir tarakhiiya dibdhacayay iskaga sugan tahayoo goortu doonuu yidhahdo waan doonay ayuuma markaa xoroobayaa lianna mataa mawduuca lizamaani fasawaa fiiha jamiicu alasmaani walow qaalaa hadday yidhaahdaan laba shariig hadday markuu mid lahaanmaya laba shariig baa licabdihimaa waxay ku yidhaahdeen idaa mitnaa ama idaa mutnaa markaan dhimanno fa anta xurun baa tahay mid xora lam yactiq ma xorobaya xataa yamuuta ilaa labadoodba wada dhintaan fain maata axaduma midkood hadduu dhintay falaysa liwaarihi baycu nasiibihi nasiibkiisa ma iibin karo kumala tasarufaya wax milki markaa suulinaya leannu mustaxaqu lcidqi buu noqday bimowti shariik laakiin waxaan milki suulinayn inu ugu tasarufaa buu leeyahy walaa yasixu tadbiiru majnuunin wasabiin ma ansaxayo laa yumayisu wkada mumayizuna waa lamid fi lahari wayasixu min safiihin wa kaafirin aslihi wuu ka ansaxayaa wa tadbiirulmurtadina yubnaa waxaa lagu dhisayaa ama yambani wuxuu ku dhisaya calaa aqwaali milkihi milkigiisa aqwaashii ku jirtay ayuu ku dhismayaa ee walow dabara hadduu dibdhigo uma irtada lam yabtul cala madhabi ma burayo ee walow irtada murtadu mudabaru hadduu rido lam yabtul ma burayo walixarbihin waxa u sugnaya xamlu murtadihi mudabarihi ilaa daarihim inuu qaado walow kaana likaafirin cabdu muslimun hadduu u sugnaaday oo fadabarahu uu dibdhigo nuqida waa la burinayaa wabica calayhi waana lagu dul iibinayaa waxau sheekhu leeyahay tadbiirku wuxuu ka ansaxaa qofka qaangaarhkaha caqliga leh walaa yasixu tadbiiru majnuuni wasabiin ma ansaxayo oo laa yumayizu aan markaa waxba kala soocaynin ahel baanay tabarucu ahayn wakadaa mumayizu fi lahari mumayizna isagana waa la mida waxba ma xorayn karaynin iyo maya muqaabil hadalku wuxu le wuu ka ansaxayaayo wax ka dayacmayaa ma jiro wayasixu min safiihin kii safiih aha in wixiisa hagaajsan karaynin walow maxajuur calayhiba ha ahaadee yacnii waa ka ansaxayaa tadbiirkii wa kaafirin gaalkiina isagana waa ka ansaxayaa walow xarbiba ha ahaadeen wa tadbiirulmurtadi murtad tadbiirintii hadduu murtad markaa wax tadbiiriyo addoonu lahaa buuhi idaa mitu fa anta xorun yanbanii wuxuu ku dhismayaa tadbiirkiisa ama yubna waxaa lagu dhisay calaa aqwaali milki milkigiisa aqwaashii ku jirtay waxaynu soo marray filxaali buu ka suulayaa iyo adarku waxay mawquuf buu noqonayaayo hadduu qof ridoobo milkigiisa waa la joojiyey hadduu soo islaamana waa u jiray haddii kalena sidaasay kaga tagtay baaburiddaynu ku soo marray marka adharka mawquuf ayuunbuu noqonayaa markaa tadbiirkiisaasina horena markaa masalada wuu inoo soo celiyey una waynu u soo marnay haddaynu milkigiisana waa ansaxaya haddayna wuu suulaya ma ansaxay haddaynu mawquuf buu noqonayaan mawquuf weeye hadduu islaamana waa ansaxay haddii markaa murtadka dhintana ma ansixin walow dabara haddii uu addoonkiisi dib igu yidhaahdo markaan inta xor baatay uma irtada dabeedna uu ridoobo lam yabtul ma burayo tadbiirkiisa cala madhabi haddaan qabanno waayo xaqa addoonka ayaa diyac laga hadlaynayaayoo riddadu dee cuquudda mustaqbalkee soo socota umay saamaysaa wixii tegey ma saamayso wairtada almudabaru addoonkii mudabarka hadduu ridoobo diinta ka baxo lam yabtul tadbiiruhu tadbiirkiisi markaa ma burayo dhiiggiisii hadurba ha noqdee dee milkigii ayaa weli ku baaqiya weli xarbiyin gaal xarbi oo daarteenna ammaan ku soo galay waxa u sugnaaday xamlu mudabarihi dee addoon mudabara hadduu leeyahay inuu qaado ilaa daarihim u qaado ayuu leeyahay walow kaana likaafirin gaal haddii u sugnaaday cabdulmuslimin addoon muslima dee wuu dhaxlayba ama yacnii suwar kale oo fara badan aynu soo sheegnay mid ka mida ayuu markaa ku yeeshay nuqida waa la burinaya wabiica calayhi waana lagu iibinaya markaa leanna tadbiir milkiga ma suuliyo beycna ma diido markaa tadbiirkuna bacdalislaam buu dhacay marka waa in la buriyaa tadbiirkiisa addoonkana waa in laga iibiya gacantiisa laga saaraa ilaa addoon muslima inuu sii haysto gaal lama ogola walow dabara kaafirun kaafiran hadduu gaalgaal dib dhigo oo fa aslama dabeedna uu islaamo walam yarjic isayidu fi tadbiiri sayidkiile tadbiirkii aanu ku noqonin nusica waa laga siibaya waa laga saaraya min yaddi sayidi wa surifa kasbu ileyhi waa loo ilaya wa fii qowlina yubaacu qowlo wuxuu leeya waa la iibin walow dabara kaafirun kaafiran hadduu dibdhigo fa aslama uu islaamo addoonkii walam yarjic isayidu fi tadbiirina aanu ku noqonin oo qowl ahaan wuu ugu noqon karaya aynu idhaana qowlka marjuuxa nusica addoonkii mina sayidi waa laga qaadayaa niyadii sayidihi baa laga siibayaa oo waa laga qaadayaa wa surifa kasbuhu caadil baana markaa loo dhiibayaa ee mudabar buu ahaanaya markuu dhintaaun buu xoroobaya wa surifa kasbu ileyhi sayidkiisaasaa kasabkiisana la siinaya wa fii qowli yubaacu qowlo wuxuu leey waa la iibinaya falow baacahu hadduu iibi walowa tadbiiru tacliiqu cidqin bisifatin weeye wa fii qowlina wasiya tadbiirku wuxuu leeyahay qowl wuxuu leeyahay tadbiirku waa tacliiqu cidqin bisifa waa cidqi lagu xidhay un sifo lannu siiqadii waa siiqat tacliiq wa fii qowlin wasiya qowlo waa wasiya buu leeyahayoo dee waxaa laga ictibaarinaya uluskii falow baacahu hadduu iibiye haddaba uma malaka uu soo mulkiyo lam yacud itadbiiru cala almadhabi madhab haddaan qabanno tadbiirkii ma soo noqonayo falow baacahu sayidkii mudabarkiisii hadduu iibiyo uma malaka uu dib uu soo mulkiyo lam yacud itadbiiru cala almadhabi ma soo noqonayo haddaynu lakiin waa wasiya waa soo noqonaya walow rajaca canhu hadduu ka noqdo biqowlihi abdaltu waan buriyey fasaktu waan fasakhay naqadtu waan buriyey rajactu fiihi waan ku noqday saxa wuu ansaxayaa in qullaa wasiya haddaan idhaahno wa ilaa haddii kale falaa ma ansaxayo walow rajaca canhu hadduu tadbiirkii kaga noqdo biqowlihi abdaltu waan buriyey ow fasakhtu waan fasakhay ow naqadtu waan buriyey ow rajactu fiihi ama waan ku noqday saxa waa ansaxayaa noqoshadaasi in qulnaa haddaan idhaahno kuna tadbiirku wasiyatun weeye ilaan wasiyaba waa laga noqon karaye wa ilaa haddaynu dha waa tacliiqu cidqin bisifa falaa kama noqon karo oo hadduu idhahdo gabadhii yacni haddaad meeshaa tagto baad iga furantay kama noqon karo hadal ahaan walow culliqa mudabarun bisifatin haddii lagu xidho saxa waa ansaxaya wacataqa bilasbaqi waxaanu ku xoroobayaa ka soo horreeya min almowti waalwasiya addoonu markii horeba yidhi markaan dhinto xor baa tahay ayuu haddana yidhi daarta haddaad gasho xor baa tahay markaa kolba kii soo horreeyuu ku xoroobayaa walow culliqa mudabarun bisifa haddii lagu xidho oo isagoo mudabara ayuu wuxuu ku yihi daartaa haddaad gasho xor baa tahay saxa waa ansaxayaa wacataqa waxaanu ku xoroobayaa bilasbaqi kii horreeyey min almowti iyo wasifati mowtka iyo sifada kalba kii horreeyuu ku xoroobayaa walahu wadu mudabaratin mudabaradii markaa inuu la mucaamaloodaa buu leeyahay waayo milkigiisi baa ku baaqiya walahu wadu mudabara walaa yakuunu rujuucan rujuucuna ma noqonayo iyo ka noqosho markaa tadbiirkii ka noqday ee fa in awladdaa hadduu haddaba ilma ka dhashado badala tadbiiruhu waa burayaayoo dee umuwaladay noqonaysaa markaa umuwaladay noqonaysaa markuu dhinto ayuunbay xoroobaysaa walahu wadu mudabaratin buu leeyahy walaa yakuunu rujuucanna noqon maayo fa in awladdaa ilma hadduu ka dhashay badala tadbiiruhu waa buraya walaa yasixu tadbiiru umuwalad gabadh umuwaladuu ka ilma dhashaday oo markuu dhinto xoroobaysay tadbiirkeedu ma ansaxayo walaa yasixu tadbiiru umu waladin wa yasixu tadbiiru mukaatabin baa ansaxayaa addoon mukaatabo laliinta haddaad xorayso xor baa tahay tadbiirkiisuna waa ansaxaya wa kitaabatu mudaberin addoon mudabera in la kitaabeeyaana isagana wuu ansaxayaa oo laydhaha intaa haddaad keento xor baa tahay walaa yasixu tadbiiru umuwaladin ma ansaxayo wa yasixu tadbiiru mukaatabin baa ansaxaya wa kitaabatu mudaberinna waa ansaxaya faslun wallahu aclam kayn uu joogo